waxaa magaalada gaarisa lagu qabtay munaasabad loo qabtay sheekh maxamuud cali ugaas oo ku magacdheer sheekh maxamuud deere kaasi oo muddo laba sano iyo shan bilooda tafsiirka qur-aanka kariimka ka waday masjidka imaam shaafici oo ku yaala xaafadda iska deg ee magaalada gaarisa xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galeen qaar ka mid a culimmada gaarisa iyo sidoo kale bulshada ku nool magaalada qaar ka mid a culimmadii ka soo qayb gashay munaasabaddan ayaa ka hadleen muhiimadda ee leedahay qur-aanka kariimka ah oo tafsiirkiisa la barto mana aha macnaheeda kitaabkii macnaha akhrintiisii iyo barashadiisii iyo tafsiirkii in la soo gebagabeeyey maaha macnaheeda ee darsigii socde maadaama min faatixa ila annaas la akhriyey taasaan marka qadarinayna oon maamuus u samaynaynay macnaheeda marka ma aha in tafsiirkii qur-aankii uu sidaa ku joogsaday shmumadeere allah ka hawaabaya qur-aanka sida runtii ah wuu sabray anugu anuu gurigayga jooga ama masjid ka soo baxaya aan fajriga kolkaan soo tukada ayaan maqli jiray halkaasaan ka maqli jiray ilaahay baan halkaa uga bari jiray ilaahay ha ka hawaabiyo qur-aankan kariimka ah hadde fadligiisa waa hebelow waxaad ogtahay waxba kaaga sheegaa kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab khayr allaha siiya hadda tafsiirkiisii uu inoo dhammeeyey waa kitaab khayr oo dhan uu ku jiro faa'iido oo dhan dhexdiisa ay tahay guul oo dhan aakhiriya adduunba dhexdiisa ay taallo barako oo dhan dhexdiisa ay tahay marka inaynu baranno oo lafdigiisa aan baranno waa barako inaynu tafsiirkiisa aynu baranno sida hadda sheekhu inoogu akhrinayay waa barako barakadiisa iyo khayrkiisa iyo wanaaggiisa hadday adduunyo tahay sida loogu liibaanayo hadday aakhara tahay sida loogu liibaanayo uuna filan tahay ammaan oo dhanba dee inuu yahay kalaamullahi subxaana wa tacaala hal aayad oo tadabburto ood ku celceliso oo macnaha ay ka hadlayso aad fahanto ayaa adiga oo iska dareeriyo oo intaasoo juus ka tuuro oo hadanka hadan shicilisiisa u akhriya ayaa kaaga fiican sheekh maxamuud cali ugaas sheekh maxamuud deere oo muddada labada sano iyo shanta bilood ah tafsiirka qur-aanka ah waday kana waday masjidka imaamu shaafici ee xaafadda iska deg ayaana la wadaagay dareenkiisa farax fara badan iyo kiiro fara badan baan dareemayaa waxaa ugu wacan nin laba sano iyo shan bilood soo wada camal meeshuu higsanayayna gaadhay waxaa weeyaane farax fara badan weeye iyo kiiro fara badan ayaan dareemayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ii dhib yareeyey inaan akhriyo imakamiyey inaan intaas soo wado min birabbinnaas ilaa suuratu alfaatix oon saa ka akhrinay aan akhriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaan fara badan buu iga mudan yahay in fara badan baana ku mahadinhayaa oo aana koobi karaynin sheekh maxamuud deere ayaa dhanka kale dadka muslimiinta ka codsaday inay bartaan tafsiirka qur-aanka kariimka ah qur-aanka lafdigiisa waan barannaa laakiin macnihiisa ma qiimayno waxaana ka muhiimsan lafdiga barashadiisa in macnihiisa la bartaa sababtoo ujeeddada iyo danta alla uu ka lahaa ma fahmaysid haddii aad lafdiga keliya barataa haba ahaaba akhrinta qur-aanka lafdigiisu tacabud ha noqdo oo ajir ha laga helo xarafkiiba ajir ha laga helo laakiin waxaa weeye qur-aanka macnaha looga jeeda in la fahmo danta loo soo dejiya in la fahmo waxa uu ku saabsan yahay in laga hadloo la barto hadduu yahay axkaam iyo hadduu qisiyo tawxiid hadduu yahayba shaar axmed dhaqane warbaahinta sta gaarisa